بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النسائي رحimه اllه taعalى bab البdاءة بfatixaة الkiتاب qbla الsورة faatixaة الkitaab ku bilaabashadeeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qabla suurati suuradda ka hor inta aan suuradda la akhrinin in faatixat alkitaab la akhriyo qiyaamkii wixii lagu aqrin lahaa markuu ka soo baxay ducaa-ul istiftaax ayaa wuxuu ku xijinayaa faatixada wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadahanaa abu cawaanata can qataada can anasin qaala kana الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama waabuu bakrin wacumaru radia allahu canhum radia allahu canhumaa nebigu wuxuu ahaa iyo abubakr iyo cumar maa yastafti maa yastaftixuuna qora radia allahu canhumaa yastaftixuuna alqiraa'ata ma ma laha soo maha yastaftixuuna waxay ku furfuranayeen alqiraa'ata qiraa'ada bialxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayay ku furfuranayeen qiraa'ada tarjamada marka qaabka uu xadiidkan meeshaan usoo geliyey iyo tarjamada uu tarjamtay tafsiirkii imaamu shaafici xadiidkan uu ku fasiray ayuu ku socdaa waayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidkan yastaftixuuna alqiraa'ata bialxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin bisinka in laga tegay deliil uma ahan buu dhahaa macnaha laga wadaana waxay tahay qiyaamka qiraa'adiisa inta aynan suuradda aqrinin ayay suuradda alxamdu bay ku bilaaba jireen waayo macnaha marka yastaftixuuna bialamd suuratu alxamdu lilaahi suuradda marka alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ayay ku furfuran jireen qiraa'ada intaynan suuradda akhrinin waana sida uu imaamu nasaa-i hadda u baabeynaya tabwiidkiisa iyo waxaa iswaafaqsan tafsiirka imaamu shaafici xadiidka uu ku fasiray ayb kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga iyo abuu bakrin iyo cumaru radia allahu canhumaa waxay ahaayeen yastaftixuuna alqiraa'ata qiraa'a marka la yidhaha marka waxaa soo gelayo faatixadii iyo suuraddiiba waa isku qiraa'a soo maha qiraa'adaas marka meeshaa waxay ku furfuranayeen bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suuradda ayb marka de bisin maba loo tacarudin hadda meeshaan wa bihi qaala akhbaranaa cabdullaahi bni moxamed bni cabdiraxmaan aلzuhriyu qaala xadahanaa sufyaanu can ayuba can qataadata can anasin qaala sallaytu maca اnabiy sal l slama wa maca abi bakrin wa maca cumara radia allahu canhumaa ayaan la tukaday faاftataxuu biاlxamdi alxamdu ayay ku bilaabeen oo ay ku furfurteen ayb qaala baabu qiraa'ati bismi اllahi الraxmani الraxiim bismi اllahi الraxmani الraxiim aqrinteeda in la aqriyo in la aqriyo marka la leeyahayna acamu min in lala jahro ayb oo aqrin marka la yidhaahdo waana in lala jahrayna waa suuragal inaan hoos haddii loo aqriyana waa la aqriyey qiraa'adii waa xasile marka hadda tarjamadu jahri ma aha baabu qiraa'ati bismi اllahi الraxmaan الraxiim macnaheedu maaha aljahru bibismi اllahi الraxmaan الraxiim ma aha lianna alqiraa'ata acamu min aljahri ayb lanna qofka qad yaqra-u siran waqad yaqra-u jahran kullina waa qiraa'o labadaba wbilisnaadi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadahanaa caliy bnu mushir can اlmukhtaari bni fulfulin can anas bni malikin qaala baynamaa data yowmin xilli yani maalin bayna adhurinaa dhexdeenna uu yahay yuriidu الnabiya sal ll slam nebigu u jeedaaye id akfaa waa hurday ikfaa'atan hal mar hurdid yuqaalu waxaa la yidhaha akfaa ikfaa'an wa ikfaa'atan idaa naama markuu hurdo waqalamaa yuqaalu hafaa hulaasi in laga bixiyo waa yar tahay waxaa laga bixiyaa badanaa rubaaci akfaa ayaa laga bixiyaa khafaa in laga bixiyaana way yar tahay qaala abuu mansuur alashari wuxuu yidhi allugatu اljayidatu akfaytu waay akfaytu baad leedaha khafaytu ma aha luqada aada jayidka waa xooga badan id akfaa waa hurday ikfaa'atan hurdid suma rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor yeelay mutabasiman isaga oo mid qoslaaya oo dhoolla caddaynaya faqulnaa lahu waxaanu ku niri maa adxakaka yaa rasuula allah maxaa kaa qosliyey qaala wuxuu yidhi nasalat calaya aanifan goor dhoweyd waxaa korkayga kusoo degtay suuratun suurad suuraddii buu sheegaa marka bismi illaahi araxmaani araxiim inaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar yani suuraddii bisinkii waa la aqriyey waay macnaha suurad kasta marka bisinkii waa lala aqrinaa saasuu rabaa faatixaduna waa suura min alqur'aan iyaduna laakiin bisinka haddaan sidaa u dhigno bisinka faatixada markuu ku jiro waa aayad suuradaha kale markuu ku jirana aayad ma aha markuu faatixada ku jirana akharu ahlilcilmi aayad bay ka dhigaan waa jiraa bacdi ahlilcilmi oo aan aayad ka dhigaynin oo aayadda iyagu toddobada aayadood marka waxay aayad ka dhigayaan ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim aayad toddobadii halkaasay ka soo saarayaan marka bisinka fi lfaatixati hal huwa aayatun min alfaatixa miya mase maahan khilaaf baa ku jira suwarka kale bisinku wuxuu ahaa labada suuradaa lagu kala sooci jiray oo nebigu markay suurad dhammaato suurad kala bilaabmayso bisinkuu ku kala garanaya hal mowdicna inay iyadu suuradda ka mid tahay dawar male iyada waa suuratu namli inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim fi suurati naml ayb laakiin bisinka ma laga tegaa hoos maa loo aqrinayaa kor maa loo aqrinayaa iyo waa aayad faatixada ka mida iyo ma ahan sina waa isu geli karaan sina waa u kala bixi karaan uma qaala wuxuu yidhi hal tadruuna malkowharu ma taqaanaan qulnaa allahu warasuuluhu aclam ayaan dhahnay qaala fainahu nahrun waa webi wacadaniihi rabbii rabbigaybaa ii yaboohay fi ljannati jannada dhexdeeda aaniyatuhu weelashiisa akharu min cadadi lkawaakibi xidigaha tiradoodu way ka badan yihiin tariduhu calaya ummatii ummadayda igu soo arooreysa fayukhtalaju lcabdu minhum addoon iyaga ka mida ayaa laga jiidayaa oo laga celinayaa faaquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi rabbiyow inahu min ummatii buu ka mid yahay fayaquulu lii wuxuu igu dhahayaa innaka laa tadrii maa axdatha bacdaka adigu ma ogid gadaashaha wuxuu soo darrisiiyey oo uu diinkaagii kusoo daray maxalu shaahidka marka bismi illaahi raxmaani raxiimtii waa akhriyey wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin qaala xadaana leythu qaala xadaanaa khaalidun can bni abi hilaal huwa saciid bnu abi hilaal allayfiyu abulcalaa almisriy can nucaymin almujmir qaala almujmir waxaa loogu bixiyey masjidka ayuu yacni uunsiga iyo carafta iyo ayuu u shidi jiray ayb qaala wuxuu yidhi sallaytu wara'a abi hurayrata abuu hurayra gadaashiisaan ku dukaday faqara'a wuxuu aqriyey bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu aqriyey uma qara'a biumi lqur'aani buu aqriyay xataa balaqa gayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin faqaala aamiin ayuu yidhi faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen aamiin wayaquulu kulamaa sajada mar walbuu sujuudayana allahu akbar ayuu dhahaya waidaa qaama min aljuluusi fadhiga marku ka kacayo filitnatayni labada ragco dhexdooda allahu akbar ayuu dhahaya waidaa sallama markuu salaamo noqsanayana qaala waidaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay inii la ashbahukum salaatan birasuuli illah aniga waxaana kan idinkugu ekaanshiyaha badan salaad nabiga sal ll ly slam uu yacnii idin uu tukaday kan idinkugu ekaansho badan baan ahay aniga marka xadiidkan a'imo badan baa saxiix yeeshay ibnu kathiir wuxuu yidhi wahuwa xadiidun xasan fatxulbaarigana sidoo kale ayuu ibnu xajar tilmaamay marka xadiidkan isagu marka wuxuu tilmaamayaa faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim maxalu shaahidka meeshaas marka in bisinka la aqrinayo xadiidkan marka yow ku yahay xujo madaahibta marka la fiiriyo maalikiyaduu xujo ku yahay sababtoo ah maalikiyadu iyaga bisinka ma aqriyaan laa siran walaa jahran toona sir iyo jahri midna kuma aqriyaan iyaga marka waa loo soo deliisho karaa xadiidkan laakiin abuu xaniifa iyo axmed oo iyagu dhahaya bisinka waa la siraysanayaa xadiidkan xujo ma looga dhigi karo mana loo deliisho karo sababtoo ah faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim iyagaba de waxay ku leeyihin annaga waa ogolnahay in la akhriyo laakiin sifada loo akrinaayo fajahara ma aha meeshan hadda faqara'a bimacnaa fajahara ma aha walidaalika axaadiidta baabkan kusoo aroortay saxiixuhu gayru sariixin wa sariixuhu gayru saxiixin ayb waxaana aada u xoog badan bisinka in la siraysanayaa xoog badan haddii hadda marka lala jahrana dhib ma laha laakiin siraysiga axaadiidta ku timid waa xoog badan tahay oo xadiidkii muslim ayaaba kusoo arooray oo laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim ma sheegi jirin laa fii awali alqiraa'ati walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeeda midna bismi illaahi ma sheegi jirin lagama maqli jirin ibnu xajar marka wuxuu leeyahay bacdi riwaayaat baa waxaa ku timid laa yadkuruunada in laga wado ay laa yadkuruunahaa jahran waxaa ku tusayuu yihi kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahida waa siraysa jireen iyo axaadiid noocaas oo kale ah marka laakiin shaaficiyada dariiqa ay iyaga ku wadaan waxay tahay axaadiidta bisinka anfinayso waa mudarib ayay leeyihiin halkaa idiraabay ku xukumayaan ibnu xajarna arrintaa waa ku diiday nukadka anukad calaa kitaabi ibni salaax marka uu ka hadlaayo mudaribka waxaan filaa ama yacnii fatxulbaariga laftiisa idiraabka iyo markuu ka hadlaayo mudaribka ayuu aada uga hadlaa baabka meeshaan marka wuxuu leeyahay culimada shaaficiyada xadii xadiidka anas bisinka inaan la sheegin iyo ku saabsan idiraab bay ku xukumayaan laakiin mudarib maaha sababto waa la jamcin karaa buuyi laa yadkuruunahaa ay jahran waxaana ku tusaya kaanuu yusiruuna riwaayada dhahayso waa siraysa jireen ayaa ku tusaya masaladanna marka culimada kutub badan bay ka qoreen wamiman kataba fiiha waxaa ka mida ibnu cabdilbar kitaab alinsaaf la yidhaha buu leehay alinsaaf oo masaladan bis uu ka qoray waana madbuucu kitaabkaas waxaadna moodaa isaga wuxuu rajaxayaa in lala jahro bisinka waxaa kaloo ka mid a abu shaama almaqdisi kitaabu lbasmala kitaab la yiraha buu leeyahay masaladan uga warramay oo weyn isagana khatiibu lbaqdaadi wuxuu ururiyey axaadiidu ljahri bilbasmala haddana waxaad arkaysaa akarka inay cilaynayaan iyaga laftooda ayb ayb marka wuxuu yidhi qaala baabu tarki اljahri bbismi اllaahi الraxmaani الraxiim bismi اllahi الraxmaani الraxiim in lala jahraa ka tegitaankeeda wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn cali bn اlxasan wahuwa اlmarwasiyu hiqat saaxibu xadiid mxamed bnu caliy bn اlxasan bni shaqiiq qaala samictu abi abihi caliy bn اlxasan bni shaqiiq abu cabdiraxmaan almarwasiyu hiqatun samictu abi yaquulu qaala akhbaranaa abu xamzata wahuwa sukariyu moxamed bnu maymuun can mansuur bni zaadan wahuwa haqafiyu hiqat caabidun habtun can anas bni malikin qaala sallaa binaa rasuulu lahi sal l slam nabigaana tujiyey falam yusmicnaa nama maqashiinin qira'ata bismi illaahi araxmaani araxiim nama maqashiinin markaa nama maqashiinin maxay anfinaya jahriga bes ma aqrinin ma aha nama maqashiinin macnaa ma aqrinin ma laga wado oo haddii uunan maqashinin say ku ogaadeen inuu akhriyey waa laysdhihi karaa soo maha haddii uunan maqashinin inuu akhriyey ma ogaa karaan waa ogaa karaan ha sababtaa wuxuu layidhi kunaa nacrifu qiraa'atahu bidiraabi lixyatihi salaad duhur salaad duhur inuu wax akri jiray bay sheegayaan garkiisa dhaqdhaqaaqiisaanna ku fahmaynay bay leeyihiin marka qiraa'adii isagoo hoos u akrinaya waa la ar waa la arki karaa inuu wax akrinayo iyo in kale abu hurayra marku lahaa ara-ayta sukuutaka bayna atakbiiri waalqiraa'ati maa taquulu waa kii yidhi allahuma baacid bayni bayna khataayaaya wou dareemay inuu wax akrinayo maa taquulu ilaa su-aal waxay ka imaanaya wax un inay jiraan uu aqrin jiray ayb falam ayb mana maqashiin jirin wasallaa bina abu bakrin wacumaru radia allahu canhumaa falam nasmachaa minhumaa ayagana kama anan maqlin xaggooda wabihi qaala akbaranaa cabdullahi bnu saciid abu saciidin ilashaj qaala xadaanii cuqbat bnu khaalid wahuwa asakuniyu lmujadar saduuqun saaxibu xadiid qaala xadaanaa shucbatu wabnu abi caruubata can qataadata can anasin qaala sallaytu khalfa rasuuli llahi sal l slam nabiga gadaashiisaan ku dukaday iyo abi bakrin wacumara wacuhmaana radia allahu canhum falam asmac ma aanan maqlin axadan axad axadka oo minhum iyaga ka mida yajharu bibismi اllahi الraxmaani الraxiim marka anas hadda wuxuu anfinayaa jahrigi ayagoo la jahraaya ma aanan maqal buu leeyahay riwaayada muslim oo uu yidhi laa yadkuruuna bismi اllahi الraxmaani الraxiimna tan unbaa lagu fasirayaayo jahri waay waxa uu anfinayo waa jahriga ayb halkan marka waxaa la yidhi mansuur ibnu zaadan qiila lam yasmac min anas bni malikin shay-an xaafid ilmizina tuxfaha wuxuu ku yidhi yuqaalu mursalun meeshaa marka inqidaac baa ku jira riwaayadii hore muusa bnu zaadan can anas ahayd laakiin qataada anas uu ka maqlay midaan dambe ayaa marka wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa cuثmaan bnu giyaath wahuwa zahraaniyu hiqat warumiya bilirjaa bukhaari iyo muslim iyo u wariyaan abu dawud iyo nasaa-i qال أخبرني أbو نcاmة الxنفي هو qays بن عباية هو ثقة qال xdثna بن عبداللahi بن مغفل wa يزيد ninkani يزيد بن عبداللahi بن مغفل أهلcilmiga qaarna waxay leeyihiin جahla ku sugan ninkan qala kana cبداللahi بن مغفل wuxuu ahaa إda samca أxadna midkan haduu mqlay yqرأu isagoo aqrinayo bsmi اllahi الرaxmani الraxiim yaquulu wuxuu dhahaya sallaytu khalfa rasuuli اllahi sal l slam wakhalfa abi bakrin wakhalfa cumara radia allahu canhuma baan ku dukaday famaa samictu axada minhm ma aanan maqlin qara'a bismi اllahi الraxmaan الraxiim hadda markaan qiraa'adii buu anfina haddaan marka jahran iyo lagu sii fasirin laakiin xadiidkan tirmidi isaga kan waa xasaniyey oo xadiidun xasan ayuu yidhi matnigiisa iyo isnaadkiisana waa laysku khilaafay calaa abi nacaama ibnu cabdilbarna insaafkuu ku sheegay bayhaqi fi sunan اlkubraa wuxuu yidhi rawaahu khalidun اlxadaa can abi nacaamata an anas can abi nacaamata can anas haddana riwaayada noo qoranna maxay tahay can ibni cabdillahi bni muqafal can cabdillahi bni muqafal waa khilaaf uma qaala markaa dabadeed bayhaqi wuxuu yidhi wa abuu nacaamata lam yaxtaja bihi shaykhaan bukhaari iyo muslim ma aynan xujaysanin iyo laakiin waa hiqo qasab inay bukhaari iyo muslim xujaystaan qasab maaha wa qaala alimaamu اnawowi fi lkhulaasa imaamu nawowi khulaasaha wuxuu ku leeyahay waqad dacafa alxufaadu hada alxadiida waankaruu cala اtirmidiyi taxsiinahu way ku inkireen tirmidi inuu xasaniye kabni khusayme oo kale wabni cabdilbar wاlkhatiib way daciifiyeen wa qaluu inama daarahu calى bni cabdillaahi bni mugafal wahuwa majhuulu jahaalaana ku sugan ninkan qaala baabu tarki qira'ati bsmi اllahi الraxmani الraxiim fi faatixati اlkitaab bismi illahi raxmaan raxiim qiraa'adeedaba in laga tago fii faatixati lkitaabi dhexdeeda hadda marka daliilkan waa maalikiyada ayaa hadda tarjamadan iyaga qowlka ay qabaan waa inaan balla aqrininba wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu can maliki can ilcalaa bni cabdiraxmaan anahu samica aba saa'ib magaciisa cabdullaahi bnu saa'ib ayaa la yidhaha wahuwa hiqatu mawlaa hishaam bni zuhrata yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam man sallaa salaatan qofkii salaad tukada lam yaqra' fiiha biumi lqur'aan um lqur'aan aan ku aqrinin faatixada fahiya khidaajun waa naaqis salaadaas hiya khidaajun hiya khidaajun ay daatu khidaaj naqsi mid u saaxiibah waaye alkhidaaj waxaa la yidhaha nuqsaan yuqaalu khadajat الnaaqatu idaa alqad waladahaa qabla awaanihi hasha marka ay yani dhasho waqtigeedii ka hor marka ay dhashaan layidhaha hasha idaa alqad waladahaa qabla awaanihi wain kaana taama alkhalqi hadduu doono isaga yanii ha dhammaystirnaado hab abuurkiisa ama ha dhammaystirnaado ama yaanu dhammaystirnaanin iyadoon bila dhammaysanin inay dhasho waa iska dhicis oo kale ayb waxaa la yidhaahdaa waakhdajathu khadajat inaaqatu waakhdajatna waa la dhahaa laakiin waakhdajathu marka la dhahayo waa idaa waladathu naaqisa alkhalqi marka hab abuuristiisu naqsi ay ku jirto way dhicisay waa marka faqultu yaa abaa hurayra abuu hurayrow inii aniga axyaanan kolalka qaar akuunu waraa'a alimaami imaam gadaashiisa ayaan ahaanayaa imaamaan ku daba dukanayaa ee faatixada ma aqrinayaa fakhamaza diraacii yacnii dhudhunkayga ayuu qabtay wa qaala wuxuu yidhi iqra' bihaa aqri yaa farisiyu farisiyow ama ninkan marka faris loo nisbeeyow aqri fii nafsika nafsadaada dhexdeeda u aqriso oo yacnii hoos u aqriso faatixada fa innii samictu rasuula allahi sal l slam yaquulu nebigan maqlay oo dhahayo yaquulu allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi qasamtu salaata ayaan qeybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayni labaan u kala qeybiyey fa nisfuhaa lii niskeed anaa iska leh wa nisfuhaa licabdii nisna addoonkaygay u sugnaatay walicabdii maa sa'al qaala rasuulu llahi sal l slam iqra'uu aqriya yaquulu lcabdu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin bisinkii lama sheegin waayo maryaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin yaquulu llahu xamidanii cabdii yaquulu lcabdu araxmaan الraxiim yaquulu llahu caza wajala ahnaa calaya cabdii yaquulu lcabdu maliki ywmi اddiin yaquulu llahu caza wajala majadanii cabdii iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin fahadihi اlaayaة beynii iyo wabayna cabdii ayay ahaatay walicabdii maa sa'l yaquulu lcabdu ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin fahaulaa'i licabdii bay u sugnaatay walicabdii maa sa'l maalikiyada marka daliilkooda waayo kanna laakiin midaani hadda looma keenin fii maqaam in faatixada aayadaheeda yacnii in bismi illahi raxmaan raxiim in la akrinaayo iyo in kale iyo looma keenin uma unan soo ma aynan usoo aroorin axaadiidtii bisinka inuu akri jiray tilmaamaysana yacnii kii nucaym almujmir iyo kalena way ku caddahay isaga qaala baabu iijaabi qira'a marka meeshaa intaanan ka bixin qadiyadan marka bismi illahi raxmaani raxiim ta saddex madhabaan hadda sheegnay in lala jahro in laoo shaafici ou qabo in la siraysto oo maa abu xaniifa iyo axmed ay qabaan iyo inaan balla aqrinin laa jahran walaa siran oo maalig ou qabo haddana maca daalika dadka muslimiinta weligood waa isla tukan jireen iyadoo aan marka buuq iyo khilaaf iyo wax la abuurin adiga marka meel muslimiin ku tukanayaan haddaad timaado la tuko bisinkii waa ka tegay waa aqriyey may waa siraystay waxbaha isku shidaynine maxaa yeelay imaamu shaafici arday buu maalig u ahaa mana dhici karto inuunan maalig oo sheekhiisa ah uunan ku daba dukanaynin liajli bisinkaad ka tagtaa darteed sidaa inuunan dhehaynin waa muuqataa wayna isku daba tuka jireen ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa masaa-ishan qofkii ka dhigo shicaar shicaar waxaa la yidhaha astaan ninkii la imaado madhabtaas qabana waa jeclahay ninkii aan qabinna waa nacayaa ninkii sidaas shicaar ka dhigo wuxuu ka mid noqonayaa min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun ayb marka dadka in lagu kala socsooco maaha wadajirka mararka qaarna shayga sunnada ah baa laga tegi karaa mustaxabka ah liajli dadka in lasoo dumo liajli itilaafi annaas walidaalika haddaad dareemaysid meel bisinkaba haddaad hoos u dhigto jamaacadii khilaaf iyo buuq iyo qayle ay ku abuurmayso ee inaadan hoos u dhigin ood kor iskala jahartaa fiican shaygii marka mustaxabka ah baad ka tagtay ile bisinka awalba in la aqriyaa waa bannaanayd ma ogtahay laakiin sidii afdalka waa hoos in loo dhigo iyadle iyada u dhow axaadiidta marka la fiiriyo sunnada haddaad marka uga tagto liajli ikhtilaafkaas iyo inaad yarayso wax dhiba ma laha ayb oo midaas marka nebigaaba sameeyi jiray sal ll slam oo nebigu wuxuu damcay kacbada markii uu damcay inuu laba albaab u sameeyo siday markii hore ahaan jirtoo kale derbigi meeshii asaaskii nebi ibraahim inuu sameeyo uu soo dheereeyo intaan hadda xayndaabka xijru ismaaciilka inuu soo kusoo dhoweeyo ayuu damcay laakiin muxuu u dhaafay oo caa-isha wuxuu ku yidhi lowlaa xadiiu cahdi qoomkaaga xadiidu cahdin bikufrin gaalnimo kuwa waqtigoodu ku dhow yahay inay yihiin haddii lala yahay sidaasaan yeeli lahaa buu yidhi wuxuu iskaga dhaafay marka inay ayaga ku fidnoobaanuu ka baqay sala allahu calayhi wasalam ayb marka masaa-ishan xalkeedu saas waay qaala baabu iijaabi qiraa'ati faatixati اlkitaabi fi salaati faatixada aqrinteeda waajibinteeda ay caddaynteediibu u baab yahay fi salaati salaada dhexdeeda lagu aqriyo wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuur can sufyaana can الzuhriyi can maxmuud bni rabiic can cubaadata bni saamit radia allahu canhu can nabiy sal l slama qaal laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qofkaan kitaabka faatixadiisa aqrinin marka laa salaata xaqiiqo waxay ku tahay ma inaynan ansixinba ayb laa salaata salaadi uma sugnaanin waa nafyun lisixati salaati walikamaalihaa ayb maxaa yeele shayga haddii la anfiyo laba shay unbaa lagu anfin karaa waxaa lagu anfinayaa waxa shaygan haddii waajib ama rukni ounan u ahayn shayga isaga la-aantiis wax laguma anfiyeen oo maalan hadda faatixada haddaynan rukni ahayn salaada dhexdeeda lama dhaheen salaad lama anfiyeen waxa salaada loo anfinaa waxay tahay iyada rukninimadeedaa maqan wahay macnaha walidaalika iimaanka marka laga hadlayo waxaad arkaysaa iyadoo la dhahayo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min zaanigu ma zinayso isagoo mu'mina laa iimaana liman laa amaanata lahu qofkaan ammaano lahayn iimaan ma leh maxaa laga wadaa ammaanadu inay waajib tahay nacam wailaa hadday ammaanadu waajib aynan ahayn iimaankii ay waajibaadkiisii ka mid ahayd lama anfiyeen hadday iyadu mukamilaad oo iska mustaxaba ay tahay ma la anfiyeen ashyaada marka mukamilaadka laba nooco mukamilaad waajib ah iyo mukamilaad mustaxab ah mukamilaadka mustaxabka ah waxba laguma anfiyo oo hadda maalan rafculeedeynka qofka hadduu ka tago gacmaha oo kor loo qaadayo hadduu ka tago salaad ma lagu anfin kara arrintaas laa salaata liman lam yarfac yadayhi iyo ma la dhahayo lianna rafculeedeynku waajib maaha isaga laakiin shaygu marka uu rukni yahay isaga la-aantiis waxay ka dhigan tahay shaygan oo dhanoo la waayey ka dhigan tahay ayb marka laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan aqrinin bifaatixati اlkitaab marka xadiidkan caam waayo marka ama imaam ahaw ama munfarid ahaw kaligaa ama ma'muum ahaw waxba kalama qaadin kan kulli faatixada waa laga rabaa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wbnu lmubaarak can macmarin can izuhriyi can maxmuud bni rabiic can cibaadata bni saamit qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan akhrinin bifaatixati lkitaab kitaabka faatixadiisa iyo fasaacidan iyo ka kor ayb fasaacidan marka imaamu lbukhaari juz-u lqiraa'a wuxuu ku yidhi wa caamatu thiqaati lam yutaabic macmaran fii qowlihi fasaacidan macmar can izuhri hiqaadka zuhri ka warinayo badankood fasaacidan maynan sheegin ayb markaabu haddana wuxuu yidhi maca annahu qad ahbata faatixata alkitaab weliba macmar laftiisa isagoo ereygan la yimid haddana la faatixada waa sugay ilaa muxuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab faatixadii waa sugay ee waxa ka dheeriga ah ayuu ku daray isaga fasaacidan kuwa kalena aynan ku darin haddii marka bukhaari wuxuu leeyahay hadday ansaxdo fasaacidanta lafteeda haddiiba ay ansaxdo waxaa laga macnaynayaa buu yidhi waxay la mid tahay laa tuqdacu yadu saariqi saariqa yacni gacantiisa lama gooyo fii rubci diin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan ma tuqdacu yadu saariqi fii rubci diinaarin fasaacidan tuugga gacanta waa laga jaraa rubcu diinaar iyo ka badan ayaa lagu jaraa oo kale waayuu leey fasaacidanta lianna rubcu diinaar in lagu jaraayo meeshaas waa ku caddahay sowma fasaacidan marka hal diinaar waa lagu jaraa marka gacan hal diinaar ilaa haddii rubac lagu soo jaray hal diinaar in lagu jaraa waa min baabi owlaa marka faatixadii iyo wax kaloo ay la socdaan waa la qaadanaa laakiin hadday faatixadii meesha ka maqan tahay waa rubcu diinaar hadduu meesha ka maqan yahay ama gacan jarid ay jiraysaa waa maya sidoo kale waa tan saasuu yiri ayb laba maslag bau marka u maray fasaacidanta inuu isaga agtiisa waa ka daciif waayo macmar baa la gooni noqday buu leeyahy inta kale maynan sheegin markaasuu ku daray wayuqaalu ina cabdaraxmaan bna isxaaq taabaca macmaran ayuu mutaabiceeyey wa ina cabdaraxmaan rubamaa rawaa can الzuhriyi huma adkhala baynahu wa bayna الzuhriyi gayrahu walaa naclamu ana hada min saxiixi xadiidihi am laa mutaabacada lafteeda marka waa gees garaaca bukhaari waa daciifina laakiin bayhaqi baa isagana kitaabka uu alifay oo alqiraa'atu khalfa alimaam kitaab layraa buu leeyahay bayhaqi oo maطbuuca kitaabkaas buu marka laba dariiq ayuu keenay min dariiqi اlwsaaci iyo min dariiqi shucayb bni abi xamza labadana waa lagu sheegay can iلzuhriyi fasaacidanna waa ku jirtaa labadoodaba marka macmar meeqaa mutaabacaysay saddex kii uu sheegay cabdiraxmaankii bukhaari iyo shucayb ibni abi xamza iyo owsaaci laakiin owsaaci waa laysku khilaafay bacduhum fasaacidan waa ka tageen qaarna isagoo fasaacidan bay wariyeen adugu siday ahaataba fasaacidantu war iyo dabajiitan baa ku jira ayb meeshaas marka fasaacidanta marka waa un iska sunno haddii faatixada la helo suurad dheeraadana la helo waa nabad haddii laakiin la waayo faatixadii iyada suuradda waxma taraysa iyada keligeed salaadii waxba kama tarayso hadayba faatixadu maqan tahay masbuuqa warkiisu aada iyo aada u dheeryahay waa war badan yahay bukhaarina juz-u lqiraa'aha alqiraa'atu khalfa alimaam wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday in cid faatixada qof ka xambaaraysa aynan jirin wuxuuna tilmaamay masbuuqa faatixada ka tegay rukuuc kusoo gaaray ragcadaa inuunan tirsanaynin buu aada ugu dooday laba riwaayo oo abu hureyre laga wariyaana waa jiraan mid abu hureyre uu leeyahay waa waa tirsana iyo mid uu leeyahay ma tirsanayo cabdiraxmaan bnu isxaaq iyo moxamed ibnu isxaaq baa yaa ku kala jiraan isaga midda waa la tirsanwaa la tirsanayaa dhahaysa waa daciifina midda wuxuu xoog siinayaa inaan la tirsanaynin ah adugu marka warkaas aad buu u badiyey xujajkiisuna waa aaday u xoog badan yihiin ma fududa marka laakiin akharu ahlilcilmi saxaabadu waxay u badnaayeen xataa abu hurayra oo asaga yidhi iqra'ha yaa farisiyu fii nafsika haddana wuxuu qabay in la tirso karo inkastuu bukhaari dood ka keenay ou keenay riwaayo kale oo tilmaamayso inaan la tirsanaynin halkaas marka ibnu rajab baa baxdi dheer asna fatxulbaariga ka sameeyey ninkii ixtiyaad inta sameeyo aan tirsanin waa leeyahay ninkii iska tirsadana hadda salaadiisu wareer male laakiin xadiid marfuuc ah oo in ragcadaa la tirsanayo tilmaamayo ee yacnii sariix ah kolle ma ma arkin aniga waxyaabo un war un uu ku jiro iyo ama saxaabada qaarkood bukhaari isaga waxuuba dhahayaa saxaabada laga sheegay waa la tirsanaa waa kuwii faatixada aan qabinba aqrinteeda inay rugni iyo tahay kuwii aan qabin ayaa laga ayaa laga wariyey buu leeyahay marka meeshaas warkeedu aada waa dhib badan yahay qaala baabu fadli faatixati اlkitaab fadligeeda qaala wabihi qaala akhbarana moxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak almukharamiy qala xadaثna yaxya bnu aadam qala xadaثna abulaxwas can camaar bni ruseyq can cabdillahi bni ciisa can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaala baynamaa rasuulu lahi sal l slam nebigu xili wacindahu jibriilu ou ahaa id samica wuxuu maqlay naqiidan cod sowt fowqahu korkiisuu ka maqlay farafaca jibriilu jibriil wuxuu kor yeelay basarahu araggiisa ila samaai samada xaggeeda u kor yeelay faqaala wuxuu yidhi hada kani baabun waa irid qad futixa min asamaa'i laga furay samada maa futixa qatu hadda ka hor lama furin qaala fanasala minhu malakun ayaa kasoo degay faata nabiya sal l slam nebiguu yimid faqaala wuxuu yidhi abshir bishaaree binuurayni laba nuur ku bishaarayso uutiitahumaa lagu siiyey ku bishaarayso lam yu'tahumaa nebiyu nebi aan la siinin qablaka adiga kaa horreeyey hortaa faatixatu lkitaabi iyo wakhawaatiimu suurati lbaqara suuratu lbaqara aayadaha ugu danbeeya iyo faatixada lam taqra' xarfan minhaa ma aqrinin ilaa ucdiitahu waa lagu siinayaa xaraf ma aqrinaysid ilaa ajarkiisa iyo waa lagu siinayaa marka faatixada fadligeeda ayuu tilmaamayaa qaala baabu ta'wiili qowlihi caza wajala walaqad aataynaaka sabca min almathani tafsiirkeeda wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can khubayb bni cabdiraxmaan huwa abulxaaris almadaniyu hiqatun qala samictu xafsa bna caasimin yuxadiثu can abi saciid bn اlmucallىa ana nabiya sal l slama mara bihi wuu soo maray huwa yusalii isagoo dukanaya fadacaahu waa u yeeray qaala wuxuu yidhi fasallaytu waan iska tukado salaaddii baan dhameeyey uma ataytuhu waan u imid faqaala maa manacaka an tajiianii an tujiibanii inaa i ajiibta maxaa kuu diiday qaala kuntu usallii waa tukanayay qaala alam yaqul illaahu caza wajala alla miyownan dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum muuminiin ee alla rasuul ajiiba hadday idinkugu yeeraan wax idin noolaynayo marka salaad sunno ohu ku jira marka salaad sunno ah iyo nebigiiyo hebelow dhahaya nebiga ajiibitaankiisa waajib ah salaadaanina waa sunno inuu ka baxay ahayd oo uu nebiga markaa maqlo alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin acdama suuratin suurad midda ugu weynin badan qabla suuradaha qur-aanka qabla an akhruja intaanan ka bixin min almasjidi masjidka qaala fadahaba liyaqruja wuxuu doonay marka inuu baxo qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow qowlaka yani hadalkaagii qul qowlaka hadalkaagii ama ama awfi lii qowlaka qowlkaagii ii oofi qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ama tadakar qowla ka xasuuso warkii warkii aada i tiri markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suuraddaasaa ugu weyn qur-aanka suwarkiisa marka alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin in suuradda lagu magacaabay daliil u tahay soo maa waa tafsiirkii shaafici kan laftiisa waa keenaa in suuradda suuratu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin la dhaho hiya sabcu lmahaanii waa toddobada lasoo soo noqnoqdo alladii uutiitu la isiiyey iyo wlqur'aanu اlcadiim iyo qur'aanka weyn aayadii tafsiirkeedii waa kaas marka wabihi qaala akhbarana اlxuseyn bnu xurays wahuwa abu camaar qaala akhbarana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can cabdilxamiid bni jacfari can اlcalaa bni cabdiraxman can abihi can abi hurayrata can ubay bni kacbin qaala qaala rasuulu اlahi sal l slm ma anzla allahu caza wajala fi اtowraati wala fi اlinjiili mila umi lqur'aan oo kale ma soo dejinin wahiya sabcu lmahaani wahiya maqsuumat beynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'l wabihi qaala akhbaranii mxamed bnu qudamata qaala xadaanaa jariiru can ilacmash can muslimin wahuwa muslimun ilbatiin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala uutiya الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama sabcan baa la siiyey min almahaani uwal todobada marka yacnii dhaadheer marka sabcu diwaalkuu ka wada marka ilaa towba wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa shariikun marka baqara ilaa iyo towba waayo anfaal markaad ka bixiso bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa shariiku can abi isxaaqa can saciid bni jubayri can ibni cabaasi fi qowlihi caza wajala sabca min almahaani qaala sabcu duwal todobada dhaadheer ayb baabu tarki lqiraa'ati khalfa alimaami fi ma lam yujhar bihi qiraa'adii ka tegiddeedii caddaynteedii buu u baab yahay khalfa alimaam imaamka gadaashiisa in la aqriyo in laga tago fii maa lam yujhar bihi wax aan lala jahrin yacnii imaamka salaadaha uunan la jahraynin qofka gadaashiisa ku dukanayo inuu qiraa'ada ka tago yacnii duhurka iyo casirka iyo kale oo qiraa'ada uunan la jahraynin khalfa alimaam in laga taga qiraa'ada marka ma'muumkii uu ka taga qiraa'ada waana sida ay qabaan xanafiyada xanafiyadu mar hadduu ninka xanafiga ma'muum ayagoo haddiiba ma'muum uu yahay wax faataxa ma aqrinaayo waa iska aamusayaan ama ha ahaato salaad siriya ama ha ahaato mid jahri ah wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abuu muusa zamin marka aad marka kitaabka juz-ulqiraa'ahaba bukhaari wuxuu u alifay xanafiyada inuu marka ku radiyaba waay saasaad isleedahay culamo horena way dhaheen waxaa dareemay waxaa la yaab le buu leeyahay laba arrin buu marka uu ishkaal ku keenay iyaga ducaa-ul istiftaaxa in la aqriyo waa ogol yihiin faatixadana ma ogola in la aqriyo haddaad soo gasho maalan imaamkii oo aqrinaayo allahu akbar haddaad dhahdo subxaanaka allahuma bixamdika waa aqrinaya ducaa-ul istiftaaxi tabaaraka asmuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka shib aa dhehaya ka bacdi marka wuxuu leeyahay shaygii waajibka ahayna in shib laga dhaho oo loo shib looga dhaho liajli imaama akhrinayo darteed ducaa-ul istiftaax iyo sunna-ana in la akriyo wax aada qariib u ah waayu yirin ah leanna ducaa-ul istiftaaxan imaam ma xambaari karo ruknigiina imaamaa xambaari kara maxay tahay waxaas markaayb midda labaad uu ku keenay waxay tahay midii aan ayaan dhoweyd joognay oon ka hadlayna waxay ahayd salaadii subaxaa lagu jiraa imaamkii halkaasuu qiraa'adii wadaa oo la jahraa masaajidkii buu soo galaa labadii ragcoo gadaal ku dukanaa salaad sunno ahoo wadaa wax qiraa'aa ma dhagaysanayo markaas ilaa isaga markuu dukanayo waa akrinaa faatixada soo maaha imaamkiina qiraaa oo wadaa midaan sunnada ah waxa loo akrinaya midda waajibka loo diidaa maxay tahay buu leeyahay marka marka meel adag oo u istaagay imaamulbukhaari wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn muhanى qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can zuraarata can cimraana bni xusayn qaala sala nabiyu sal l slam duhra nabiga duhurkiiba uu dukaday faqara'a rajulun khalfahu ninbaa gadaashiisa wuxuu ka aqriyay sabixisma rabbika alaclaa falamaa sallaa markuu tukaday qaala man qara'a sabixisma rabbika alaclaa yaa akhriyey fiir nebigu waa maqlay ninkan kor uu aqriyay kor sabixismada qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ana qaala wuxuu yidhi qad calimtu waan ogaaday ana bacdakum qaarkiin qad khaalajaniiha inuu iga jiidjiidanayay qiraa'ada inuu qiraa'ada igu haystay oo iga jiidjiidanayay ayaan dareemay buu yidhi aan ogaaday xadiidkanay marka keeneen xadiidkan yaa la akhrinin mau sheegaa marka maya in kor loo aqriyo waayo wuxuu diidaya ma'muumka hadduu hoos u aqriyo qad khaalajaniiha ma imaanaysa soo maa ayb wabihi qaala akhbaranaa qutayba marka laakiin isaga tarjamada nasaa-i markuu keenaayo de madaahibta wixii ay daliil ka dhiganayaan iyoba u keenayaan wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can zuraarata bni wfa can cimraana bni xusayn ana nabiya sal l slam salaa salaata duhri ayuu tukaday aw ilcasri ama casirka warajuluna yaqra'u khalfahu nina gadaashiisuu ka aqrinaya falama insarafa qaala ayukum qara'a sabixisma rabbika alaclaa inuu la jahray tanaab ku tusaysa nebigu waa fahmay soo maa wuu maqlay qaala rajulu min alqowmi ana walam urid biha ila alkhayr unbaan ka waday faqaala nabiyu sal l slam qad caraftu ana bacdakum qad khaalajaniiha baabu tarki lqiraa'ati khalfa alimaami fi ma jahara bihi qolo kale iyaguna waxay qabaan salaadaha imaamka uu kor u qaadaayo oo la jahrayo in ma'muumka ou aamuso oo iska dhegaysto waxba uunan akhrinin wabihi qaala abaarka culamo badan baa tanna marka iyagu qabaan wabihi qaala akhbaranaa marka in qiraa'adii laga tago qoladaa xujadoodii roenuu keeno wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabi can ibni ukaymata allaythay can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slam insarafa min salaatin nebigu wuxuu ka gadoomay salaad jahra fiiha bilqiraa'ati qiraa'ada ou la jahray salaad ou qiraa'adeedii kor u qaaday ayuu nebiga ka baxay u dhameeyey faqaala wuxuu yidhi hal qara'a macii aniga ma ila aqriyay axadun axad minkum idinka idinka mida aanifan goor dhoweyd yacnii goor dhoweyd qof idinka idinka midoo ila aqrinaya ma jiray qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi nacam haa yaa rasuula allah ha qaala wuxuu yidhi innii aquulu waxaan dhahayaa aniga maa lii unaasacu lqur'aan maxaa qur-aanka la iiga jiidjiidanayaa oo laigula doodayaa kaanahu marka inuu ka celinayo ma wuxuu ka celinaya marka kor u qaadista mise qiraa'ada oo dhan ayb kor u qaadista inuu ka celinayaa muuqanaysa sida kii hore oo kale qaala wuxuu yidhi qaaladan marka yaa iska leh qaaladan zuhri baa iska leh ibnu shihaabi zuhri ayaa qaaladan iska leh abuu hurayra ma laha walidalika culimada qaar sheekh alalbani oo kale wuxuu yidhaahdaa wuxuu ka dhigayaa qaaladan abu hurayre inuu leeyahay oo marka wuxuu leeyahay waa iska dhaafnay wixii nebiga uu la jahro inaan aqrino annagoo gadaashiisa taagan faatixada waa iska dhaafnay markaas ka bacdi laba wahmiba meeshaas marka waa ku jiraan ama laba qalad baa ku jirta qalad waxa uu yahay qaaladan in abu hurayre laga dhigo maxaa yeele abu hurayra axyaanan inii akuunu wara'a alimaami baa nin intuu yidhi uu dhahay soo maaha iqra'ha yaa farisiyu fii nafsika waana mar dambe marka uu waxaas sheegaya abu hurayra nacam haddii marka abu hurayre uu ogaa in qiraa'o dhan layska dhaafay ninkaas ma uunan ku dhaheen faatixada hoos u akriso innii akuunu axyaanan wara'a alimaam wara'a imaamin markaasuu yihi iqra'ha yaa farisiyu fii nafsika marka taa lafteeda waxaa weeyaan abu hurayre inuunan ahayn waxa qaalada dhahaya wax ku tusaayo haaniyan a'imadii xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo bukhaari cali bnu lmadini culimadii arbaabu alxadiid waalcilalna waxay leeyihiin qaaladan waa min kalaami zuhri khadiib laftiisa uu kala saaray kitaabkan alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli qaaladan inta ka dambayso min kalaami zuhri buu ka dhigay soo ma garanaysa in abu hurayra marka laga dhigaa waa wahm wahm labaad waxaa ah ama qalad labaad sheekhu marka wuxuu yidhi waa naskhi xadiidkan ayaa wuxuu nasakhayaa axaadiidtii dhehaysay faatixadii ha la aqriyo ilaa bifaatixati اlkitaab yacni ha aqrinina yani qiraa'ada dhaafa ilaa faatixada maana yacni faatixada soo akhrista markii dambe faatixadana waa la joojiyey ayuu leeyahay lidalika sifatu salaadka waa aragtay naskhu lqiraa'ati saasoo kale uu leeyahy naskhu alqiraa'ati khalfa alimaam fima jahara bihi alimaam cinwaankaasuu samaynayaa kan uu keenaa marka mar hadalkan waa hadalkii zuhri nasakhaasina aniga fima aclamu sheekha cidaan ahayn oo waa meeshaan naskhi baa ku jira tiri ma ogi isaga laftiisana ma sheegin wax naskhiga la qabo keliya un xadiidkan oo isagu ay la noqotay ama uu u maleeyay naasikh inuu yahay ayuu soo qaatay marka naskhigaasna waxaad moodaa in qalad uu yahay isaga laftiisa marka naskhiguna waa qalad hadalkanna waa mudraj waana min kalaami zuhri hadalka zuhri marka uu yahayna xujo ma laga dhigi karo ayb qaala fantaha nnaasu waxaan unu baraarujinaana waxay tahay dabcan culimada kaleba sida aan mararka qaar meelaha wahamkooda ama qaladkooda loo baraarujiyo amaan isleenahay qofkii daalib cilmigu wuu arki karaa hadhow armow fahamkiisii si kale uu ka noqdaa iyo unbaa loo baraarujina ee kitaabkan sifat salaadkana kutubta dadka yacni muslimka ilaahay aada ugu anfacay buu ku jiraa aadna loo akhristo loona akhriyo ayuu ku jiraa marka wixii ku jiro ardaygu marka aad buu ula kulmaa weliba khaasatan ardayga isagoo bilaaw ahu arkayaa marka waa inuu ku baraarugsanaada meeshaas in ay wax ku jiraan kitaab qof bani aadam qorayna oo tacqiib ka marnaan kara inuunan jirinna ogaada waayo cirka kama soo degin sheekh ilalbani isagana tasxiixa iyo tadciifkana looma waxyoodo oo lama dhaho yacni waxyi maaha inuu ku qaadanayo waa ijtihaadkiisa oo binaan calaa dalika marka dadka qaar waa dhibsanayaan marka la yidhaahdo albani meeshan saasuu yidhi saasna ma aha marka la dhaho laakiin bikhilaaf nawowiyaa saas yidhi ama bayhaqi ama ibnu xajar ama daara qudni oo kalea waham meeshaas ka sameeyey marka la yidhaahdo wax dhibaato weyn uma arkayaan meeshaas low tacasubku ka bilowdaa ogow haddaad aragta nin sheekhiisa isagana in laga taabto aan rabin meeshu meesha unbuu ka wixii aad kaas adiga ku eedaynayso adiga isku eeday adigana waxa aad adiga inaa isugu cudur daarta aad rabtana kaas kalena ugu cudur daar ama insaafka isaga soco ayb qaala fantaha annaasu can ilqiraa'ati bay ka reebtoonaadeen aqrinta fima jahara fiihi rasuulu llahi sal ly slam wuxuu uu nabiga la jahray bilqiraa'ati qiraa'ada uu kula jahray min asalawaati salaadaha xaal ay ka mid yihiin xiina samicuu dalika markay sidaa maqleen ayb siyaaqa xadiidkanna waxaa ku jirto maa liunaasac waa nin kor u qaadayo marka korna ha u qaadin hoos iskaga dhigo qiraa'adaadiina ha ka tegin ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed